markii ugu horeeya ee raayo daljir ee gaalkacyo waa salaamaya salaan ka bacdi waxaan la socodsiinayaa in maxaa maxkamadda sare ee racfaanka ciidamada qalabkiisa ee dowladda puntland ee howlaheedii maxay ahayd xukuumadda racfaanka ay ka bilowday xabsiga dhexe ee gobolka mudug taarikhdu markii ahayd kowdii bishii sagaal laba kun lix iyo tobanka soona gabagabaysay maanta uu taarikhdu tahay saddex iyo tobankii bishii sagaal laba kun lix iyo tobanka xukuumaddaas oo ciqaabtooda u dhexaysay toban sano ilaa dil xukuumadaasi waxay waxay u qaybsanaayeen xubno ka tirsan dhulka shabaab iyo xubno ka mid ah ciidamada qalabkiisa ee dowladda puntland kuwaasoo horay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabsida ee gobolka mudug iyo cayn ay ugu xukuntay xukumo kala duwan kadibna racfaan laga soo qaatay racfaankana maxkamadda sare ay qaatay sida waafaqsan qodobka laba boqol iyo afar iyo toban xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukuumadaasi markii maxkamadda rafaanka oo maxkamadda ugu dambeysa ay qaado fulinteeda waxaa loo gudbiyaa madaxweynaha madaxweynaha ayaa si sharcigan soo ogolaada markuu soo ogolaado waana anagu markaa waxaanu hay-adaha ay khusayso arrintaa inay fuliyaan u gudbinaa sidaasa sharcigu yahaas dadka aan xukunkooda qaadnay ilaa waxa weeye ilaa waxay ka kooban yihiin siddeed xubnood oo u kala qeybsan sidaan hore usoo sheegay qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo xubno ka mida ururka al-shabaab lixdaa xukumane oo maxkamadda darajada koowaad horay ugu xukuntay xukumo kala duwan xukumadaha racfaan ka soo qaatay maxkamadda sare racfaankuna ay mas-uuliyadda racfaan ee lahayd ay fulisay oo ah maxkamaddii ugu dambeysay arrintaas sidaasay ahayd asta